Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Dowlad Goboleedka Jubaland Ibrahim Xasan Baajuun ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka deegaanka reer Gabooni, iyagoo ka wada hadlay sidii loo dabooli lahaa baahiyaha ka jira deegaanka sida biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka mid ah dowlad goboleedka Jubaland, odayaasha deegaanka, dhalinyaro iyo marti sharaf gale. Qaar ka mid ah odayaashii ka qayb galay kulanka ayaa ka warramay baahiyaha ugu daran ee ka jira deegaanka, iyagoo codsaday in deegaanka gargaar degdeg ah la soo gaarsiiyo.
waxaan u baahanahay iskuullada inaa macallimiinta mashaariicda naga bixiyo ilmahayna sida iskuulkaan ku eli lahayn madaaristana dib loo fiiriyo ilmihiina madaaristana ku eli lahayn hadal badan ma lihi waxaan leenahay noo soo dhawaada madaxda sharafta leh waa idin soo dhoweynaynaa kiamboni hortee imaadkay nugu imaateen waa idinku mahad celinaynaa Ee, waxaan codsanayaa ee, in naga warhaayo ra-iiska Amboni uu ka warhaayo madaxweynaha wasiirada iyo xildhibaanna waa joogaan noola imaaday inuu asana noo imaadan waa hadalno barnaamijkan aan ka wada hadalno oo laga warhaayo ra-iska Amboni naftu waa biyaa liir biyo in la helo haddaana biyo la helin haddee nool ma jirto waxaan leenahay odayaashii waxaan nahay deegaanka odayaashii magaaladaan nahay mar kasta bulshada waxayna weydiisaa war maa ka hadashaana biyaha annagana waa ka hadalnaa ama hay-ada ha noqdaano ama ha noqdaano mas-uuliyiin jubbaland ka timaade mar kasta frintaas loo gudbinaa ilaa haddana weli waxtar ma hayn laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa in saacaddaa kadib wax laga qaban doono awalan waxaan rabnaa reer raaskamol haddaan nahay inaan helno biyaamaceen biyamaceen baddaa noola miceeyo dadkaas ummadda ay ku noolaato biyaha waxaan codsanaynaa maadaama odayaashii reer raaskamboon aan nahay in deegaankan siiba jasiiradahan ee ugu dambaysa reer raaskamboon uga dambayso in isha lagu hayo wadanka biyo la-aan baahan baa ka jirto abaaraa ka jiro sidii biyo loo heli lahaa baad loo heli lahaa daawo loo heli lahaa caafimaad loo heli lahaa waxbarasho loo heli lahaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Jubaland Ibrahim Xasan ayaa sheegay in wasaaradda ay wax badan ka qaban doonto baahiyaha asaasiga ee ka jira deegaanka.
alxamdulilahi waxaa weeyaan waddan usan amni ka jirin nabad waxaa weeyaan nolol ma jirto nolosha dhan waxay ku xiranta goorta laga yimaado biyaha waxa ku xiga waa amniga amni hadduusan jirin meesha lama wada deganaanayn inta ma wada fadhiisana ma wada shiri lahayn laakiin ani dar- dardaarankaga waxaa weeyaan weligiina walaale aheedeen qabiil ma qabtaan waxaa weeyaan inaa gacmo isqabsataan amidoobdaan wada tashataan talo wax walba talo midaysanba wax lagu dhameeya marka aad ugu mahadsan tihiin fariinta nas waan gaarsiinaynaa laakiin dardaarankeena waxaa weeyaan isku duubanaada walaaltinimadeena wat- wata saas ku wada socda Dadka ku nool deegaanka Ras Kamboni ayaa waxa ay u badan yihiin xoolo dhaqato iyo kuwo beeraley ah, kuwaasi oo ay saameysay abaarta ka jirta qaybo ka mid ah dowlad goboleedka Jubaland.